Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta soo gabagabeeyay kormeerka goobaha loo asteeyay codbixiyayaasha sida uu warbaahintu u sheegay Khalid Ibrahim Ismaaciil oo ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha qaranka oo warbaahinta la hadlay waxaa maanta aan halkan soo gebagabeynaynaa shaqa howleed noo socotay labaatan cisho oo aan ku soo eegaynay dhammaan goobaha loogu talagalay amba loo asteeyey inay ka dhacaan diiwaangelinta doorashooyinka qaranku runtii waxaa nala jooga gudoomiye yabo waxaa nala jooga maanta oo jaanis aan u helnay isagana degmada hodan oo maanta halkan hawshaan ku soo gebagabeynay nala jooga agaasimeyaalba nala jooga waxaan maaragtay uga faa'iidaysannaa jaaniskan in aan runtii u mahad celinno cid kasta oo maaragtay shaqadaana la qabatay runtii waxa aanay tusinaysaa maaragtay sida gobolka banaadir iyo maaragtay dadkiisiba ay uga go'an tahay inay ka qayb qaataan doorashada qof iyo codya marka mar labaad mar saddexaad waan idiin mahad celinaynaa annaga komishinka doorashooyinka qaranka waa kolley qayb ka mid a shaqadeeda inaannu soo eegno goobaha doorashooyinka goobaha maaragtay codbixiyayaasha lagu diiwaangelinayo in runtii ay noqdaan kuwii loogu talagalay oo maaragtay aanu eegno inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii loogu talagalay marka aadaa u mahadsantiin dhammaantiin kolley shaqadana shaqadii maanta ku ekaan doonta un maaha way sii soconaysaa kolley maaragtay warbaahinta iyo dadkana waan la wadaagi doonaa maaragtay goobaha saxda ah marka aynu soo dhammaystirno shaqadaas maanta waxa weeyaan waa mahad celin iyo maaragtay inaan hawshaa maanta aan soo gebagabaynay dadkuna dhammaantood ay u diyaar yihiin doorasho qof iyo cod guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka ayaa kormeer ku tegaya dowlad goboleedyada kale ah galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland